barnaamijka dhallinyarada maanta
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa isniin bisha februari waa shan iyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadeeda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cudiyan oo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadan idiin haynana waxaa ka mida waraysi aan la yeelanay mid ka mid ah hal abuurada dhinaca dhaantada baxruusahabsidii biyaa hoostooda ka baxay laybilowyey markaahad markawadaaluusheen ugu dambaynta de wuxuu leeyahay si wada si wada si wada bogsan waayo jaaceyl ballabahaabae alla beerkahay bildhahan taada maxaa i baray alla baldhaanta maxaa beerkaaga ibaray hablo ku nool laascaanood oo iyana hirgeliya xarun caafimaad haatanna bulshada ka dalbaday inay gacan ka helaan ayaa iyana ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada duurnimo ayaa horta waxaan ku aasaasay hablo toddoba ah waxaanu ku aasaasnay oo nagu dhaliyay inaanu ku aasaasno inaanu aasaasno alxayaad waxaanu ahayn maxaan ku rahday ardaydii ugu horreysay labada kun iyo maxaan ku rahday sideedii ardaydii difcaddii ugu horreysay ee u qaatay caafimaadku dhinacii heesaha ayaan barnaamijka ka marnayn maantana waxaan idiin haynaa
codkaas maryal mursalla caashaayde goordhowen dhegaystayaasha u haynaa markaasa luuqdeeda iyo jawaabtaba lagaa dooni doonaa sheekooyinkaas iyo qodobo kale waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta socdo marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida
kaaliya aada ugu dhow madaxweynaha dalka afghanistan ashraf khani ayaa sheegaya in uu rajo wanaagsan ka qabo in wadahadallo nabadeed oo toosa uu dhex maro dowladda iyo fallaagada daalibaan ka hor inta aanay dhammaanin bishan oo labada dhinacna aanay wax shuruud ah la imaanin dadaallo ayaa socda lagu go'aansanayo kulanka wadahadalladaasi ee sida aadka ah loo sugayo ra-iisul wasaarihii hore ee dalka israel ehud olmert ayaa xilligan ay u bilaabantay sagaal iyo toban bilood oo xabsi ah oo lagu xukumay kadib markii lagu eedeeyey in uu bixiyey laaluush islamarkaana horistaag ku sameeyey cadaaladda ra-iisul wasaare olmert oo da-diisu tahay toddobaatan jir ayaa ka hor intii aanu xabsiga gelin wuxuu baahiyey muuqaal uu ku sheegay in uu hore u soo noqday ra-iisul wasaare ay tunka u saaran tahay mas-uuliyadda koowaad ee muwaadiniinta israa'iiliyiintu laakiin haatan uu yahay mid ku xidhan qolyar
mar kale duhur wanaagsan ismaaciilow xilli waliba waxbaa la xiiseeya oo dadku waxbay waxbay calanka u sidaan oo ay caashaqsan yihiin baryahan dambe dhaantada maxaa lagu arkay dadkii dhammaa waa wax kalaan moodo inaad soo wadidid aye dhaantada maxaa lagu arkay baryahan inkastoo meelaha qaarna qofkaas wuu dhaantay marka la leeyahay qofka markuu musallafa xataa siyaabo kala duwan loo isticmaala laakiin dhaantada iyo in la cayaaro iyo in muusig maxaa lagu arkay maxaa kusoo kordha haatan waxaa lagu arkay hal shayba horta ugu badan intaan arkay anugu hay waxaa loo sameeyey horta muusigo cusub oo aad dadka usoo jiita muusig casri baa la muusig saaray casri ah waa gartay oo weliba habdhac wanaagsan leh taasi markaa waxay keentay in dhallinyaradii aada uga helaan waa gartay marka ciyaartii muusigii dhaqankii waxyaabo badan baa isku ladhan adaa ku watay ismaaciilo beri dhexdaasaa anoo gaari ku dhex dhegaysanaya haye nin een, ah, dalkan maraykanka u dhasho oo maraykanka madoobe wuxuu igu yiri heesahaasi soundis waxay u u sharqamaysaa sidii heesa dhaqameed inay tahay haye ma saxanahay haye haye haye markaasaan ku yidhi aadaad u saxan tahay markaasuu yidhi wadankee laga ciyaaraa so waxaan ku yidhi dhul africa ku yaallaa laga ciyaaraa Haye.
waa garan karaayo waa xagge waxaan ku yidhi soomaaliya yes i know it waan aqaanaa buu Haye.
yidhi marka heesahan dhaantada Marka- aad marka meelo kala duwan imika haddeer horta ah, deegaano kala duwan oo imika haddeer soomaalidu intay degtoo dhan aad iyo aad waxaad moodaa in aad xilligan dhaantadu ha ay ugu faaftay haddii dhinacan ah, galbeedka loo soo roray iyo maraykanka haye dadku waxay uga faa'iidaysan lahayn mataqaanaa Hmm.
halkan aad baa loo boodboodaa goobaha lagu jimicsado kale waxaa la shidaa heesaha aadka u kululeh dadka markiiba jirkooda ruuxa ee dhididka ka keena waxaan dhihi lahaa halkaas intaad ku darsataan goobaha lagu jimicsadana ku dara maadaama ay ciyaar aad loo boodboodayo waxaa raga badan ku jirta ay tahay marka ciyaarahaasi dhalinyarada soomaalida oo fara badan ayaa ha- haatan aad u cayaarta marka magaalada kismaayo ayaa waryaheena khadar maxamuud xareed waxa uu kula kulmay dhuux cawaale xasan oo sameeya islamarkaana cayaara heesaha dhaantada
waana la ii sameeyaa aniguna waan samaystaa marka anigu waan samaystan taa oo dhaantooyinka iyo waxay waan samaystaa laakiin waxaan jecelahay haddii aad tidhaahdo dee waxaan noqonayaa alifaa eryadii baan samayn laxankii baan saari codkii baan qaadi haddee maaragtay wax- waa laga fiican yahay waxaa jooga abwaaniin markaasaa darteed inaad meel un ku ekaato oo bal een, haddii aad fanaan tahay laxan meystihii aad meel u banayso abwaaninkii aad meel u banayso de wixii baana isku darsan haddaad tira- haddaad tidhaahdo dee abwaanintii boos uma soo hadhayo markaasaa darteed waxaan jecelahay abwaaninta inaan ka qaato midhaha kuwayga waxaan ka xiiseeya kuwa abwaaninta maxaad ku dooratay inaad dhaantayso waxa aan ku doortay waxaa jirtaa soomaalida hadda hidaha iyo dhaqanka waqtigan la jooga hidaha iyo dhaqankii soomaaliyeed wuu wuu maaragtay wuu tanaasulay ama wuu maaragtay sida dowladda soomaaliyeed u burburtay wuu dhaqankii iyo een, s- ma- u burburay saa darteed waxaan isku dayey bal waxaan je- u jeclaystay een, bal inaan hidiya dhaqankii soomaaliya aan dib u soconin karo oo meelaha hadda sida kismaayo oo kale ka mid tahay oon laga aqoonin aan bal isku dayo inaan dhaantada aan maaragtay dhaantada ka bilaabo oon hidiya dhaqanka waxyaabaha dhaantooyinkaada ama aad marka aad samaynaysid diiradda aad ku saartid maxaa ka mid ah
marka aan samaynayo waxaan diirada ku saaraa kolley bulshada Mhm.
bulshada unbaan ka hadalaa marta say tahay waa Bulshada sida ku heesaa cabirtaa.
bulshada unbaan ku cabiraa dhanka dhaqanka iyo jaceylka iyo maku cabirtaa marka haa jacaylkaan ku cabiraa wadani baa lagu cabiraa oo wadanka hadii bartay wadanka soomaaliyeed soo burbursan yahay iyo dhibaatada ummadda soomaaliya ay qabto nooc walba waa maarata waan waan ku cabiraa bulshada ma adoo aan kasoo qaadana oon maaragtay aan matalaa dhanka bulshada ka waran sida ay u xiiseeyaan ama ay uga qayb qaataan fanka gaar ahaan dhaantada oo kale way fiican yihin bulshada aad ba u jeceliyin hidaha iyo dhaqanka aad ba u jeceliyin sababta hadda heesihii waxaa laga jecel yahay dhaantooyinka haye marka aad bay bulshadu maarata Nin- u xusisaa wiil dhalinyaro aada u yarayaa tahay oo saddex iyo labaatan sano jira Eh, sidee kugu suuragelaysaa inaad dhaantayso aad dhaanta samayso ama aad ciyaarto bal arrintaas ka waran bahasha horta qofna kuma maaragtay kuma soo dhalanin oo waqti maaragtay waqti unba qof qof walba mar buu bilaabaa Een, yari iyo weynina ma kala laha bahashu maaragtay qofku hadduu hidaha iyo dhaqankii wax ka yaqaano ama maaragtay een, hidaha iyo dhaqankiisa soomaaliyeed inuu maaragtay uu soo bandhigo uu rabo dhowr iyo toban jir buu ku bilaabi karaa dhowr iyo labaatan buu ku bilaabi karaa soddon buu ku bilaabi karaa marka hadi aniguna waqtigan aan hadda bilaabay ma ma kuu tirsan yihiin ma- dhaantooyinka aad qaaday Eh, ma kuu tira kooban yihiin dhaantooyinka aad qaaday ama aad samaysay tira ahaan ma maxaa lagu qiyaasi karaa kolley dhaantooyinkii way badan yihiin een, marka hadda ma- adigu haddaan la dhowr iyo toban dhaanto bay hadda way gaadhaan laakiin ha maaragtay inta sanadka hadda ugu dambeysa oo kale miyaad kala xiiseysaa oo aad kala jeceshahay dhaantooyinka aad samaysay mise Ma- waa isku kaa mid maya dhaantooyinka waa suuqeymada hadda bulshadii baan ka wada hadalaa oo waa bulshadii baan ka turjubaynaa markaasaa darteed dhaantooyinka ma kala jeceli inkastoo ay jiraan qaar qasooyin dhab ah ay dhacday oo waxna waa wax aan bulshadii un kasoo qaadno oo lacal maaragtay inta badan waxa di- bulshada ka dhaca waxna waa wax qiso dhab ah oo qof aad ogtahayba ama aad taqaanaba adiga maaragtay ku dhacday marka qaar way jiraan Een, Eh, dhuuxow dhegeystayaal badan ayaana dhegeysanaya Eh, dhaantooyinka aad samaysay kuwa eh, eh, ugu xiisaha badan ama aad isleedahay aad baa loo dhegeystaa bal mirahooda mid nooga sheeg haddaan mid meesha kuu sheego waxaa la yidhahdaa bilan bilan.
dhaantooyinka dhaantooyinka hadda dha- ugu dambeeyey dhaantooyinkan maarata aan qaaday dhaantooyinka ugu dambeeyey baxru sahaabsidii biyaa hoostooda ka baxay lay bilowyey markaad marka wadaalosheen maxay ka turjumaysaa marka dhaantada dhaantadan waxay ka tujubaysaa waa jacayl Haye.
marka dee wixii horta inta badan dadka bulshada waxaa laga yaabaa dad inay qa- qaar u qaataan qofkii inay ku dhacdo qisada Mhm.
laakiin anigu waxaan ka turjubaanaynaa waa bulshadii Haye.
marka waxaan ka turjubaanaynaa qof maaragtay een- een, qof wi- wiil qof jecel ama aan, een, nin jecel Mhm.
gabadh jecel gabadh soomaaliyeed iyo maarata wiil soomaaliyeed oo je- maarata oo gabadhii ay kasii jeedo Mhm.
oo gabadhii soo jeedinaya marka Haye.
marka ugu dambeynta de wuxuu leeyahay si wada si wada si wada een, bogsan waayo jacayl balabahabae alla beerkahay bildhahan taada maxaa i baray wayba de- gabadha way diidaysaa oo maarata wixii uu maaragtay qofkii jacaylkiisii iyo hamigiisii Mhm.
ee, bal inay soo hor istaagto ay wax la qabato ma ogola markaasaa darteed waa maaragtay adigu waa wiil- gabadh wiilku gacan seeraysa dhaantadan marka jacayl bay ka hadlaysaa jacayl bay ka yaa hadlaysaa sameeyey kuu sameeyey dhaantadan dhaantada waxay ii sameeyeen in la yidhaahdo abwaan mawlid ca- cabdiwahaab Eh, oo kismaayo jooga kismaayo jooga haa waa gartay bal dhegeystayaasha aanu u ciyaarno marka yaa hoostooda ka baxay tay bilow yehay marka hal marka wada haluushee baxruusaha habsidihi iya hoostooda ka baxay tay bilow yehay marka hal marka wada haluushee
casha dee aad wada ciyaarta
ciyaartan aad bay u qurux badantahay ismaaciil ma waxaan la Haye.
ciyaarinba marka Haye.
la iska badboodaye saas jimicsiga oo xubnihii dhammaa waa jimicsi malaha Haye.
malaha meelaha laga ciyaaro halkaana ka mudan in laga ciyaaro bas halkaana looga baahan yahay Haye.
bas halkaan fadhigii baa badan jiifkii baa badan socodkii baa yar marka marmar waad ku tuurataa waan filay intaad qolkaaga gashu baad ku jimicsataa ma waxaad malaynaysaa marka weliba traffic jamka lagu jira waddadu ay kugu xiranto ee mar walba aad hurdada iska celcelinaysa waddadiina ay xiran tahay oo ciriiriga jamka lagu jiro Haye.
waxaan ayada ahayn loogama bixi karo waxaan filaya wuxuu ahaa dhuux cawaale xasan oo isagu dhaantadana sameeya islamarkaana qaada wuxuuna uu magaalada kismaayo ugu warramayay wariyaha v o a khadar maxamuud xareed haatanna maxay noo xigay caash qayb labaad ayaan xusuusinaynaa dhegeystayaasha oo ka mid a waraysigaasi dhuux oo xiiso badan inay ku maqli doonaan ah, barnaamijyada soo socda ee dhalinyarada maanta toddoba hablood ismaaciilow oo ku nool magaalada laascaanood ayaa waxay magaaladaasi ka fureen xarun caafimaad oo lagu magacaabo xayaad haatanna muddo ayayba shaqaynayeen marka gabdhahani waxaa xilligan eh, gacan ay weydiisanayaan bulshada ku nool gobolka sool wariyaha v o a laascaanood cabdikariin olol ayaa warbixintan kasoo diray laascaanood
magaalada laascanood ayaa markii ugu horreysay lagu qabtay kulan lagu taageerayo dhallinyarada ah, kaasoo ujeedkiisu yahay dhallinyarada shaqooyin ka abuurta isuna taga sida ay u furan lahaayeen xarumo kala duwan Ah, kulankan ayaa waxaa lagaga dhawaaqay gudaha magaalada laascanood in toddobaad kasta la qabto hal mar kaasoo diiradda lagu saarayo dhallinyarada horumar ka samaysay iyadoo bulshada qaybaheeda kala duwana lagu casuumaya sidii loo taageeri lahaa dhallinyarada Ah, waxaana lagu soo bandhigay Ah, kulankii ugu horreeyey toddoba gabdhood oo iyagu cusbitaal samaystay magaalada laascanood ah, kuwaasoo u adeega hooyada iyo dhallaanka Ah, dadkii ka soo qaybgalay ayaa dhaqaala ugu deeqay hablahaasi waxayna sheegeen inay ka taageeri doonaan ah, dhakhaatiirta u imanaysa iyo daawooyinka sidoo kalena ay siin doonaan talooyin dhanka shaqada ku saabsan arrintaasi waa arrin runtii muhiima dhallinyarada reer laascaanood aad baan ugu boorinayaa gaar ahaan gabdhaha mustashfa alxayaat waxay soo kordheen wax aad loogu baahnaa waxay buuxiyeen baahi weyn oo gobolka ka jirtay Een, cusbitaalka ayari wuxuu noqday muddadii uu joogay magaalada uu shaqaynayey in lagaga raysto meel allaaliya meeshii dumarku ay waxa weeyaan aadi jireen oo fogayn hadday noqoto xagga dhalmada hadday noqoto xagga cabiritaanka iyo hadday noqoto xagga ka warraynta hooyada iyo ilmaha intaba waxaan jecelahay inaynu abuurno gole oo bal waxa wanaagga layskaga kaashado ciddii dambe ee ama taariibaysa ama in laga joojiyo ciddii rabta inay ganacsi gashana qolyaha dhallinyaradii inay la taliyaan si ay u geli lahaayeen oo ay ka taageeraan waynu sponsor garayno oo kostiga ku baxa atleast kostiga ku baxa haddii xitaa aan faa'iido laga helay aynu sponsor garayno yacni shaksi shaksi u sponsor garayno business ahaan u sponsor garayno anaa idiin bilaabaya oon weli magaalada deganayn waxaan sponsorayaa c section sanadkan aynu ku jirno waa once a year baa laga yaabaa inay kusoo marto qof walowba waxaad awoodi karta weeyaan anaa idin bilaabay waxaan rajaynayaa dadka iga dambeeya hadli doonaa iyo kuwii iga horreeyeyba iyana inay sidaas si lamida yeelaan ayaad horta waxaan aasaasay hablo toddoba ah een waxaanu ku aasaasnay oo nagu dhaliyay inaanu ku aasaasno inaanu aasaasno alxayaad waxaanu ahayn een maxaan ku dhahday ardaydii ugu horreysay ee labada kun iyo maxaan ku dhahday sideedii ardaydii difcaddii ugu horreysay ee u qaatay caafimaadku oo ay noqoto ummadda gobolka sool maxaan ku dhahday inaynu ka fargarayno een basic iyo advanceba aynu xarus hayno horumarsan oo aynu gaadhsiino maxaan ku dhahday horumar dadkeennii een waxaan waanu isu nimid waan isla qaadaadhinay maanu ahayn hantilayaal waaweyn maanu ahayn dad ee in badan shaqeeyay oo maxaan ku dhahday dhalinyaro ayaanu ahayn een maanan markaa codsanin xitaa inay cid kale nagu tiirsanaato waxaan tala ka ahayn way jireen dad aanu tala weydiinay aada iyo aadna waa ugu mahad celinaynaa waxaan u baahannahay inaanu gabdhihi gacan sino sidaa uu sheegay gacan la siiyo moral sidaa magaciisoo kale maanta mubaarag kale waa moral support wax weyn waa waa media waxa weeyaan inaynu ogaano bal waxay qabteen wax aad loo baahan yahay waa moral support financial support si wax walba inaynu gabadha aanu aan aan sino meesha inaan ka burburin annagu waa caafimaad caafimaad kala shaqeynaa regionkan laba wax baa baabiyey laba wax baa baabiyey waxa baabiyey regionka baasti bilan aan baa baabiyey oo inoo keena shaqo la-aan baahi la-aan haddii intii wax barataaba ay tahay meel isku tagto xirfad yar furto dadku wuu ka bixi lahaa marka guud ahaanba sida eh, cabdikariin xusuusiye dhallinyaradu waxaad moodaa inay dadaalayaan marka innaga maxay inooga baahan yihin runtii inaynu isgarab taagno inaynu la shaqayno eh, inaynu s- eh, saboor garayno oo ma garanaysaa waxay u baahan yihiinba aynu eh, isgarab taagno waa markii ugu horreysay kulan noocan oo kalea lagu qabta magaalada laascanood laguna dhiirigelinaya dhallinyarada shaqooyinka abuuranaysa iyadoo muddooyinkani magaalada laascanood si weyn looga dareemaya tahriibka iyo dhallinyarada shaqalaantu ay ku hayso cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a laascaanood een cashay waxaynu soo gaarnay dhinaca heesaha saakan adaa wax soo xulay hay maxaad soo xushay waxaan aada oga helay heestan ay mari marsal ku leedahay een, markuu laba xigsin kaa dhaxo hay xabiibnimu la soo noqon yaa lagu xisaabtay raggee la hadlaysa waxay leedahay hadduu laba habeenba soo dhaxo isku hadduu laba dhigta habeen maqnaado u maqnaado farba ku godan yaa lagu xisaabtamin inkastoo de aan la wada dhihi karin laakiin marka farta ay meel ku noqnoqoto sida ninka dhagoolka wuxuu yidhi inaan gardarna waxaan ku gartay fartoo dhan maxaa dhinacayga looga soo tuuraya marka laakiin waxaan garan lahay Ha.
beryahan caashay adiga raggii aad baad xaggooda ugu shidaysaa macal heestii aad soo xulaysay may xiriirka naga dhexeeya muxuma
laakiin marka dad heestan mar yar mursan lasoo qabatay ah oo aad dadka xasuusinaysa laba xigsiin Hadduu- maanta xitaa u badis hadduu- laba bilood ma tiraahda
waxay ku xiran tahay eh, dhegaystayaashana dhegaysanaya iyo qof waliba siduu u dareemo marka maryam mursal ciise iyo heesteedii nin xun xilaha moodina
xilligii waqtiga la yable la yable xilligii waqtiga la yable nin xaqiiqa kugu qaba oo si xalaala kugu dhaqa xilligii waqtiga la yable la yable xilligii waqtiga la yable nin xaqiiqa kugu qaba oo si xalaala kugu dhaqa
haddaan heestaas maryan mursal ee nin xun xilaha moodina intaas kaga nimaadno halkaad kala socotaana waa barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka imanaya laanta afka soomaaliga ee v o a dhegeystayaal ha- waxaa naga xasuusin haddii aad jeceshahay in aad fikrad ama talo kusoo biiriso barnaamijkan in aad noogu soo hagaajin karto somali at v o a news com haatanna waxaad kusoo dhawaataan dhinacii ciyaaraha jamaal axmed cismaan ayaa inoo haya
haddii aynu ka horreyno toddobaadkan kulmo xiise badan ayaa laga ciyaaray horyaalada qaaradda yurub qaarkood waddanka ingiriiska oo kale kooxuhu waxay isku arkeen naadiyada hogaaminaya horyaalka ee afarta kooxood ee ugu sarraysa ayaa min laba kooxood isku arkay toddobaadkan iyadoo kooxaha leicester city iyo arsenal kulan xiise badan gegada emirates stadium uu ku dhex maray maalintii shalay waxaa daqiiqadii shan iyo afartanaad gool rigooraha u dhaliyay naadiga leicester city ciyaartooygooda jamil fardi bahase yeeshee marka laisku soo laabtay ayaa bedelo dhowra oo uu sameeyey macallinka naadiga kubadda cagta arsenal iyo calaamadda rosa oo loo taagay mid ka mid a ciyaartooyda naadiga leicester city waxa ay wax ka beddeshay guud ahaanba ciyaarta tio walcott oo beddel ku soo galay ayaa u barbareeyey goolkii arsenal lagu lahaa daqiiqadii kow iyo toddobaatanaad iyadoo beddel kale uu sameeyey macalin arzo finger ayaa waxa uu sababay in ay guusha naadiga kubadda cagta arsenal uu raacsiiyo dani walbeck oo muddo bilooyin kadib naadiga kubadda cagta arsenal dib uu ugu soo laabtay goolkii guushana u dhaliyey daqiiqadii sagaashanaad sidoo kale naadiyada tottenham hotspur iyo manchester city ayaa wada ciyaaray daqiiqadii konton iyo afaraad ayaa rigoore lagu murmay sharci ahaanshaheeda waxa uu magalatenbakh uu ka dhigay naadiga kubadda cagta manchester city iyadoo uu gool u bedelay ciyaartooyga harry kane waxaase u barbareeyey kaleji daqiiqadii toddobaatan iyo afaraad hase yeeshee toddoba daqiiq uun ka hor ciyaarta intaysan dhammaanin ayaa waxaa naadiga kubadda cagta tottenham hotspur oo marti ahayd goolka guusha u dhaliyay christian erikson waxaana leicester city oo laga badiyey weli ay tahay naadiga hogaaminaya horyaalka dalka ingiriiska oo iskale konton iyo saddex dhibcood lix iyo labaatan kulan oo ciyaartay tottenham hotspur waxay leedahay kow iyo konton dhibcood arsenal kow iyo konton dhibcood ayaa iska leedahay manchester city oo laga badiyey toddoba iyo afartan dhibcood iska leedahay manchester united oo sidoo kale laga soo adkaadayna maalintii kasii horreysay waxay leedahay kow iyo afartan dhibcood kooxaha kale waxay isku arkeen stock city ayaa saddex gool iyo gool kaga adkaatay naadiga benmouth oo marti u ahayd hase yeeshee chelsea ayaa ku barbartay naadiga kubadda cagta newcastle united oo shan gool iyo gool kaga adkaatay aston villa iyo liverpool ayaa dheelay waxa ay ku dhammaatay lix gool iyo waxba oo naadiga liverpool ay ku durdurisay naadiga kubadda cagta aston villa sidoo kale dalka sbain hadoya in aadnana waxaa kooxu ay isku arkeen naadiga kubadda cagta villarreal ayaa gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga malaga espanyol ayaa waxa ay la ciyaartay naadiga valencia oo misal stadium kula ciyaartay laba gool iyo gool ayaana lagu soo suuldaaray espanyol atletico madrid ayaa guul muhiim ay kaga gaartay naadiga khitafe waxaana naadiga atletico madrid oo gool iyo waxba ku adkaatay u dhaliyey ciyaartooyga fernando torres daqiiqadii labaad barcelona iyo celta vigo ayaa kulan xiise badan ay wada ciyaaray hase yeeshee waxa ay naadiga barcelona ku barbartay naadiga celta vigo oo lix gool iyo gool kaga adkaatay inkastoo qaybtii hore lagu kalnaystay gool iyo gool markii gool laad xora uu u dhaliyey lionel messi daqiiqadii labaatan iyo sideedaad uu rigoore ku barbareeyey john kedudi daqiiqadii soddon iyo sagaalaad markii laisku soo laabtay ciyaarta ayaa luis suarez gool u dhaliyey naadiga barcelona suarez ayaa mar kale u dhaliyey naadiga kubadda cagta barcelona hase yeeshee arrinta cajiibka badan waxay ahayd markii rigoore lagu galay ciyaartooyga lionel messi oo messi horadii uu isagu qabsaday islamarkaasina uu tuuri lahaa oo u baasay mid ka mid a ciyaartooydiisa gaar ahaan luis suarez oo baaskaasi ka faa'iidaystay iyadoo uu shabaqa dabamarsiiyey waxaana ay noqotay rigoore uu caawin ka noqday lionel messi markii ugu horreysay taariikhda waxaa hore u jirtay in ciyaartooy kale ay sidaasi sameeyeen oo uu ka mid yahay john cruf dalka waxaa hogaaminaya naadiga barcelona oo toddoba konton dhibcood iska leh saddex iyo labaatan kulan oo ciyaartay atletico madrid oo afar iyo labaatan kulan oo ciyaartay waxay leedahay konton iyo afar dhibcood real madrid saddex iyo konton dhibcood ayay iska leedahay afar iyo labaatan kulan oo ciyaartay waxaa isbeddel uu ku yimid kala sarreynta horyaalka dalkaasi talyaaniga kadib markii muddo snaboli horyaalka hogaaminaysay hadda naadiga juventus ayaa horyaalka la wareegtay kadib markii labada kooxood juventus iyo napoli ay wada ciyaareen kulan xiise badnaa oo toddobaadkeenu kasoo gudubnay ka dhacay garoonka juventus stadium hase yeeshee daqiiqadii siddeetan iyo siddeedaad laba daqiiqo uun ciyaarta marka ay ka dhimantahay dhamaansheeda ay ayaa ciyaartooyga simone zaza gool aad u qurux badan laga soo wada shaqeeyey naadiga kubadda cagta ee yuventus uu u dhaliyey taasina waxa ay ka dhigtay in afka ciidda loo geliyo naadiga ss napoli oo horyaalka hogaaminaysay hadda waxay ka dhacday kaalinta labaad waxaana ka sarmaray naadiga yuventus oo iyadu iska reebtay napoli dhegeystayaal xubinta ciyaarahana halkaa inoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo xubintaas ciyaaray nala socodsiinay caasha markii hore waxaan ka hayay nin xun xilaha moodina hay adigoon maxaa haysaa dhinacaaga dhinacaaga maxaa yaala ismaaciil oo heesta dhegeystayaashaan u xulayno dee mise horta- afkaaga uma soo qaban karo dee waxaan tidhi heesta labaad ee meesha ku qoran Aa.
waxaan tidhi talabaadnaadaa soo xulo maanta israaci baas tidhi hay waxaad rabtaa inaad si fiican u sawirtid in maaragtay ambaryahan meel u baxbaxsanaya dembigo dhan inaan ku saaraan doonaya haye beenlow haddii la yidhahdo ka war waa kelmad aad u culus ama beenlow hadda qofka la yidhahdo Beenlow xitaa dee- xitaa beenlowda waxaa dhaanta hadalkaasi run ma aha baa dhaanta intaad beenlow qofku Waa- dhihi waxaan leeyahay ofartoon cumar heestii qaadaysay aad iyo aad martuun cumar waa ku luuqaysa bal dhegeystayaashaan qadar u sii dayna codkaasi fanaanada fartuun cumar heesta beenlow ayaan kusoo gabagabaynaynaa idaacaddii duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaan mar kale hawada kusoo noqonaynaa haddii alla idma galabta saacaddu markay tahay afarta inta ka horeysa waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.